daahir amiin jeese oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ayaa ka hadlay khasaaraha ka dhashay weerarkii inqimaasiga ahaa ee ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen dhisma uu ka socday abaabul ciidan oo ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya xilliga weerarka lagu qaaday dhismaha waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin kala duwan kuwaasoo ka shiray sidii ay weeraro u qaadi lahaayeen wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay oo shaac ka qaaday in weerarka lagu dilay dad isaw garanayay oo ay ka mid yihiin saraakiil hore ugu dhaawacmay weeraro ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab daahir oo wejigiisa laga dareemayay baqdin iyo anfariir xoogan ayaa carbaabay qaar ka mid a dadka waxyeelada kasoo gaartay ee ku geeriyooday howlgalka inqimaasiga ah ee fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab hoteel ku yaalla meesha ayay saaki laba qarax ku soo weerareen muxuu ahaa ciidan lug oo wadooyinka ka dagaalamayo oo ciidankaas qaraxaas muxuu ahay daba socdine waa iyagana waa jaho kale ay ahaayeen runtii aadaan uga xumahay in nimankaa iyo annaga awalba haddee isma ammaanaynin aadan raax jecel yiraahda geeridiis waa liisoo sheegay waxaa kaloo liisoo sheegay nabadoon ilaynaa isagana waa liisoo sheegay inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun waxaa kaloo lii sheegay laba sargaal oo muxuu ahaay dhaawac hore oo nimankaas xilligii xildhibaan aamino meesha ay ku geeriyooneysay ku dhaawacmay oo dhaawacooda meesha lagu dabiibiyo oo dee meesha isiiga sheekaysanay ayagana waa liisoo sheegay inay ay ku dhinteen runtii aadaan uga xumahay dhacdadaas dhacday maalintii shalay oo talaado ahayd taariikhdii hijiradana ku beegneed koobiyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan koobiyo tobanka bisha maaj sannada laba kun shan iyo labaatanka dagaalyahanno si gaara oo tababaran oo ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaaday weerar in muddo lasoo gurfaynayay fulintiisa kadib markii gaaree laga soo buuxiyey walxaa qarxa oo u kaxaynayay dagaalyahan ka tirsan guutada istishaadiyiinta ayaa jiiray dhammaan difaacyada lagu geedaamay xarunta kadib ciidamo si gaar oo tababaran oo inqimaasiina ayaa ka soo daatay gidaarada xarunta waxayna bilaabeen toogashooyin saf ballaaran ah oo galaaftay nolosha xubnihii goobjoogga u ahaa xarunta war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in howlgalkan fariidka ah lagu dilay ugu yaraan labaatan xubnood tiradan ayaa ah mid horudhaca sida lagu sheegay war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab